bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquulu bacda atakbiir baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yaquulu uu dhahayo qofka bacda atakbiiri allahu akbarta ka gadaale oo takbiiratulixraamka allahu akbarta takbiiratulixraamka kadib waxa la akhrinayo ama qofku uu dhahaayo ayuu u baab yahay baabkan caddayntiisa qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa huwa xafsu bnu cumar bni sakhbara qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can anasin ana اnabiya sala اllahu calayhi waaalihi wasalama nebiga iyo wa abaa bakrin iyo abubakr iyo wa cumara radia allahu canhumaa kaanuu yaftatixuuna asalaata salaadda waxay ahaayeen inay ku furfuranayaan bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay salaadda ku furfuranayeen alxamdu marka waa goday iyadoo ba la geliyey lilxikaaya waay marka nacam ayb xikaaye ahaan baa marka uu sidaa u yeelay ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa waxa qiraa'ada lagu furfuranayo inay tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin amaa ducaau listiftaaxa xadiidka kan xigo ayuu uga warramayaa oo faatixadii inay ducaaulistiftaaxa ka horeyso midka soo socduu ku keeni doonaa insha allahu tacaala kan marka laakiin wuxuu ka hadlayaa marka laga yimaado ducooyinka ducooyinka marka laga yimaado qiraa'ada suuradda iyo faatixada tee lagu hormarayaa faatixada in lagu hormaraya xadiidka laga qaadanayo ayb xadiidkan marka daahirkiisana imaam maalik iyo atbaacdiisa ayaa xujaysteen waxayna u xujaysteen fii isqaati albasmalati fi lqiraa'a qiraa'ada marka la akhrinayo bismi illaahi raxmaan raxiimta in laga rido oo aan laa siran walaa jahran midna aan loo akhrinin waa sida ay marka maalikiyadu ay qabaan iyagu xadiidkanayna qabsadeen waxay yidhaahdeen kaanuu yaftatixuuna salaata b alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay salaadda ku furfuran jireen marka bisin lama sheegin bay dhaheen marka laa siran walaa jahran ayb a'immada kalena waxay yidhaahdeen suuraddaa laga wadaa oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuratu alxamdu lilaahi faatixada ayaa laga wadaa ayay dhaheen ee bisin meeshaan hadda in la akhriyo inaan la akhrinaynin iyo sida loo akrinaayo sariix kuma aha maba loo looga hadlin ee keliya xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxa qiraa'ada lagu furfuranaayo qur-aanba marka intaan suuradda kale intaan la gelin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaa marka lagu furfurayaa salaadda ayb khilaafkaas maalikiyada markaan xagga iska dhigno a'immada kale abuu xaniifa iyo imaam axmed iyo haddana shaafici waxay isku khilaafsan yihiin bisinka akhrintiisa jahri ahaan in loo akhriyo iyo ama sir ahaan in loo akhriyo imaamu shaafici wuxuu sunnaynayaa isaga bisinka in lala jahraayo salaada jahriyada ah xadiidkanna marka isagu wuxuu yidhi waa xadiidka keliya shaaficiyadu waxay yidhahdeen xadiidkan mas'aladan xadiidka ka warramayo keliya oo isagu aan idiraab cillo looga dhigaynin oo saxiixa ah kan waaye dhaheen kanna kuma cadda bisin in hoos loo dhigaayo maxaa yeelay qiraa'adooda inay ku furfura jireen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bis unbaa kan ku caday dhaheen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiinna waa suuradda alxamdu lilaahi iyagu marka axaadiidta inta kale ee anas laga wariyeyoo dhan ee waa siraysa jireen iyo kaanuu laa yaqra'uuna iyo ma aanan maqlin inay bismi illahi raxmaan raxiim akhriyeen iyo axaadiidtaasoo dhan waxay leeyihiin idiraab baa lagu xukumaa waa mudarib idiraabkuna waxaa weeyaan shay cillo keenaya oo xadiidka cillo u keena waay musalaxana waa ku marmarnay ayb laakiin ibnu xajar arrintaas ibnu xajar alxaafid ibnu xajar arrintaas aaduu uga hadlay wuxuuna tilmaamay xadiidka inuusan mudarib ahayn oo axaadiidtu ay isfasirayaan midkan kaanuu yaftatixuuna bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuratu alxamdu in laga wado waa dhici kartaa qiraa'adooda jahriga ahna alxamdu bay ku bilaabi jireenna waa muxtamal ixtimaalkaas waxaa fasiraya buu yidhi marka riwaayaadka kale anas ee ah kaanuu yusiruuna bismi illaahi araxmaani araxiim daara qutni iyo ibnu khuseyme ayaa werinayeen waxay ahaayeen inay hoos u dhigayaan oy siraysanayaan bismi illahi raxmaan raxiim riwaayo kalena waxay leedahay kaanuu laa yajharuuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaani raxiimta lama jahri jirin mid kalena waxay leedahay kaanuu laa yaqra'uuna bismi illahi raxmaan raxiim ma aqrin jirin ayb axaadiidtaas marka faraha badan mid kale riwaayada muslim waxay leedahay kaanuu laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiim laa fii awali lqiraa'ati walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeeda iyo qiraa'ada aakhirkeeda midna ma aynan dhihi jirin oo bisinka ma aynan sheegi jirin laa yadkuruuna marka maxaa laga wadaana ay jahran jahri ahaan uma sheegi jirin ayb jahri ahaan uma aynan sheegi jirin laa yaqra'uunana sidoo kale waxaa weeyaan kor ahaan uma akhri jirin sir ahaan inay u akhri jireenna kaanuu yusiruuna riwaayadaas kalaa sheegaysa marka ibnu xajar marka wuxuu yidhi kuwaanoo dhan waa isfasirayaan marka laa yaqra'uuna laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim kaanuu yusiruuna intaasoo riwaaya waxay tafsiir u tahay kaanuu yaftatixuuna bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin taasoo marka uu sheegay idiraabkuna marka calaa haada marka xadiidku wax idiraaboo loo sheegaayo ma laha sharaxana si fiican uga aqriya meeshaasuu marka aada uga hadlay ayb marka markuu duruqdiisa soo waday soo waday ayaa waxa uu yidhi fadariiqu اljamci bayna hadihi اlalfaad xamlu nafyi اlqiraa'ati calaa nafyi الsamaac wanafyi samaaci calaa nafyi اljahri ma akrinin ma maqlin baa lagu xambaaraya ma maqlintaasna marka maxaa macnaheeda lagu xambaaraya calaa nafyi اljahri inuusan la jahrin wayu-ayiduhu ana lafda riwaayati mansuur bni zaadan falam yusmicnaa qiraa'ata bismi اllahi raxmaan raxiim nama maqashiinin bisinkii nama maqashiinin waasraxu min dalika waxaa ka sii caddaan badan riwaayatu lxasan can anas cinda bni qusayma bilafdi kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim fandafaca marka wuxuu yidhi bi haada arrintan waxaa ku riixmay tacliilu man acallahu biliddiraabi kabni cabdilbar xadiidkan culimmadii ku cilaysay idiraab ayaa riwaayaadkan iyo macnahan jamcintan iyo ayay ku riixmaysaa warkooda uu ku riixmaya sida ibnu cabdilbar oo kale lianna aljamca idaa amkana tacayana almasiiru ilayhi haddii la jamcin karo nusuusta meela laysugu geeyaa oo lama kala eriyo ayb sidaasuu marka tilmaamay riwaayaadka marka xadiidka ana saas isku waafaqayaan midkaan laysla ogolyahay kaanuu yaftatixuuna tafsiiruu rabaa waa muxtamal asaga saan isaanba tafsiir maxaa u noqonaya kuwaan hadda aan sheegnay dhammaantoodna marka calaa haadaa xadiidka waxaa caan baxday culimmada shaaficiyada markay musطalaxa alifayaan oo ay joogaan mudaribka markay ka hadlayaan ama mucallalka waxay ku mihaaliyaan xadiisulbasmala kanay ku mihaaliyaan tamhiilkaasna sax ma ahan oo a'immada waaweyn ee muxadisiinta shaaficiyada sidaas iyagu ma dhahayaan sida ibnu xajar oo kale ibnu rajabna sidaasoo kale isaguna sheego aimatlxanaabila ka mid calaa kullin bisinka marka in hoos loo akhriyo yaa adiladu ay isugu soo aruuraysaa ayb a'immadaas maalikiyadoo iyagu bisinka ridaayo oo maba la akhrinayo dhahayaanna nusuusay ka tegayaan shaafici oo isagu marka jahriga arko oo dhahayo wax la siraysanayaa male salaada jahriga bisinka waa lala jahrayaana axaadiid fara badanay ku caddahay bisinka in la siraysanayo iyadana marka aqrabul aqwaal waxaa weeyaan bisinka in hoos imaamku uu akhriyo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiinadana uu la jahro baxfigan ama khilaafkaanuna ma ahan khilaaf ku tacalluqo bisinku ma ka mid yahay faatixada mase kama mid ma aha marka wuxuu leeyahay mararka qaar kutubaha fiqiga fuqahada shaaficiyada ay qoraan waxaa ku arkaysaa qiraa'at alfaatixa arkaanta markay ka warramayaan markaasay leeyihin wabismi illaahi araxmaani araxiim aayatu minha halkaas ma laysku diidana marka khilaaf meeshaas ma aha sax waayo bisinku waa aayad laakiin aayad ha ahaadee kor maa loo akrinaya mase hoos waayo waxa axaadiiftu ay ka warramayso ee khilaafka bisinku a faatixadu ka mid yahay iyo ka mid ma aha waa khilaaf maalikiye iyo jumhuur ka dhexeeya laakiin qofka siraysanaya isagu bisinka aayad waayo ma lagu laasimin karo waa isaguba waa leeyahay bisinku waa aayad laakiin aayaddaasi ma koraa loo akrinaya mase hoos nusuustu waxay ku soo aroortay hoos in loo akhristo ayb waxaa kaloo iyadana jiro masalada meeshaas gaarayso iyadoona xajmigeeda in loo yeelo a'immadii salafka muxadisiinta ahaayeen way isku khilaafeen haddana salaadda waa isla tukan jireen waxaa daran marka qof inuu yidhaahdo salaad lama tukanayo qof bisinka la jahro ama inuu yidhaahdo lama jahra lama tukanayo qof bisinka hoos u dhigo ibnu taymiya kitaabkiisa alqawaacid alnuuraaniya waxa uu yidhi qofkii shicaar arrintaas ka dhigo oo wax sunno iyo bidco lagu kala saaro oo dadka looga hijroodo oo salaadihii markaas jamaacadii looga go'o qofka sidaasoo kale yeelo oo ka dhigo min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun u soo gelaan marka dadna ha ku colaadinin dadna ha ku dhibin adiga haddaad imaam tahayna adoon waxba rabshaynin sidii sunnada ahayd samey haddaan dhibaata aanay ka imaanaynin haddii marka qof uu sameeyo sida aad aragto si ka duwanna waxba markaasi ha yeelin oo salaaddii a'immadii salafku waa isla tukan jireen iyagoo aaraa'dan kala qabo masaa'il marka caqaa'id iyo ku tacalluqana masaladan maaha inkastoo ay jiraan bacdi ahlilcilmi oo caqaa'idka ku daray sida ibnu rajab uu sheegay laakiin kolley ma hagaagsana saas waxaan ujeedaa khilaaf farci ah weeyaan haduusan qofka inxiraaf kaloo asala uunan qabin waxbama looga dhigaayo midaan qال الإmام الbخاaرiي رحimه الله xdثna mوسى بن إسmاعيiل وهuو أbو سلمة تبوذkي qال xdثna cبدالواxد بن زiyاd qال xdثna cmاaرة بن القعقاع qال xdثna أbو زرcة وهuو أbو زرcة بن cمر بن جرير بن cبدالله البجلي qال xdثna أbو هريرة qال kاna رasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم nebigu wuxuu ahaa yskت inuu aamusaayey byna التkبيiri وbyna الqراءaةi تkبيirta iyo qراءada inta udhaxayso allaahu akbartiisa iyo faatixada inta u dhaxaysa waa aamusaye iskaatatan ay sukuutan aamusitaan buu aamusaye qaala waxa uu yidhi axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi hunayatan waxyar faqultu waxaan idhi biyadii wa ummii yaa rasuula allah rasuul aabbahay hooyaday mid lagu furtaa tahay iskaatuka aamusitaankaaga ay sukuutuka bayna atakbiiri iyo walqiraa'ati allaahu akbarta iyo qiraa'ada dhexdooda aamusitaanka aada aamusaysid maa taquulu maxaa leedahay maxaad dhahdaa ay maa taqra'u meeshan marka waxaa laga qaadanayaa laba mas'alo mas'alo waxay tahay ducaa-ulistiftaaxa soo socdo hoosaa loo akhriyaa isaga kor looma akhriyo wajahtu wejhii iyo allaahuma baacid beynii bayna khitaayaaya intay noqotaba iyada in hadiga nebiga uu ahaa in hoos loo akhriyo maxaa yeele abuu hurayra nebigu u weydiinaa haddii lala jahraayo ma weydiiyeen oo isagaaba maqli lahaa soomaa sida faatixada uu u maqlo ayb mas'alada labaadoo kalena waxay tahay haddii la yidhaahdo qara'a waxay noqon kartaa in jahri loo akriyo in sir loo akriyo labadabaa sida suurtooda walidaalika xadiidka buluuqa ku dhigan min xadiidi nucaym almujmir markii uu yidhi abuu hurayra na tujiyey markaasuu wuxuu yidhi faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu akhriyey xadiidkaas marka wuxuu ka mid yahay axaadiidta shaaficiyadu u deliishatay in bisinka kor loo qaadayo fa qara'a marka fa jahara miyaa macnaheedu waa yahay maya haddaba waa kan nebiga allaahuma baacid waa akhrinaya so uma jeedid fa qara'a ducaa alistiftaax yaa suurtagaloo la dhihi karaa haddana maca daalika miyuu la jahrayna waa maya fa qara'a marka deliil sariixa jahri maku noqon karo walidaalika ibnuulqayim wuxuu yidhi axaadiidu ljahri bilbasmalati saxiixuhaa laysa bisariixin wa sariixuhaa laysa bisaxiixin buu yidhi ibnuulqayim axaadiidta jahriga sheegaaya kuwooda saxiixa ah sariix mas'alada kuma aha sida kan oo kale kuwooda sariixa oo waa la jahray dhahayana cillo kama nabadgelin oo dacfi kama nabadgelin saxiixuhaa hayru sariixin wa sariixuhaa hayru saxiixin ayb marka wuxuu yidhi qaala aquulu waxaan dhahaa buu yidhi allaahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya ilaahu fogey aniga iyo gafafyaalkayga dhexdeenna fogey ilaahu kamaa baacadta saad u kala fogaysay beyna almashriqi waalmaqribi qorax soo baxaya qorax u dhac allaahuma yaa allaahu allow naqinii min alkhataayaa gafafyaalka iga nadiifa kamaa yunaqa thawbu alabyadu marada cad sida loogaga nadiifiyo min addanasi wasakda allaahuma qsil khataayaaya ilaahu gafafyaalkayga dhaq bilmaa'i biyo ku dhaq wathalji baraf ku dhaq walbaradi qabow ku dhaq xadiidkanna marka waa xadiid bukhaari muslimba ay soo saareen wuxuuna ka mid yahay ducooyinka salaada lagu furfurto kan marka bukhaariyo muslim baa wariyeen faradii sunno labadan waa lagu dhahaa imaamu shaafici laakiin isagu wuxuu qaatay wajahtu wejhii liladii fatara asamaawaati oo saxiixa muslim iyadana ku sugan waxaa kaloo iyadana soo aroortay subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka inkastoo iyadu marfuucnimadeeda khilaaf ka taagan yahay oo cumar inay ka sugnaatay un loo badanayo aduu marka iyo kuwo kaloo fara badan baa jiraan tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaan oo isdaboolayaan oo bacda takbiir ducadaana la akhrisanayaa marka oo sunno ah ducadan marka xukunkeedu waa maxay waajib miya mase waa sunno waa sunno xadiid ilmusii'i salaatahu ducaaul-istiftaaxii ma loogu darin marka xadiidkaasna wuxuu ahaa maqaamu tacliim ninkaa nebiga u yimid salaaddii bar buu yidhi markii la baraayeyna tan waa ma loo sheegin hadday waajib ama rukni salaada ku jabaysa haddii la waayo ay ahaan lahayd rasuulku u sheegi lahaa sala allahu calayh ali wasalam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan baabkan marka bilaa tarjamo ayuu soo arooray baabka marka bilaa tarjamada yimaadana caadada bukhaari waxay ahayd annahu kalfasli waa fasal oo kalea fiqiga wuxuu qoraa baab kadib wuxuu qoraa faslun faslun faslun waa faslun marka baabkii horu farac kan u yahay qال xdثna بن أbي mryم وهuو سacيid بن أbي mryم qال أخبرnaa ناaفع بن cمر qال xdثnي بن أbي mulaykaةa عن أسmاء بنت أbي bkri أن النبya slى الlه عليه aلي وsلم nbiga صلىa صلاaة الكsuufi qoraxmadoobaadkii salaadeedii buu tukaday faqaama waa istaagay faأطاala القiyaama qiyaamkii buu dheereeyey mhahidka marka meesha faأطاala القiyaama marka haddii qiyaamkii la dheerayn karo qiyaam maxaa lagu dheereeyaa marka ducaaء الاstiftaax faatixo la akhriyo iyo suurad lagu dara soo maha sidaasaa qiyaamku ku dheeraan karaa baabkii hore iyo baabkan marka calaaqada ka dhexaysa meeshaas waay mar haddii uu dheereeyey qiyaamkii ducabuu inuu duco ducaystay meesha ku jirta marka halkaasaa marka baabkan iyo kii hore calaaqada ka dhexaysa uma rakaca waa rukuucay fa adaala rukuuca buu dheereeyey uma qaama waa istaagay fa adaala alqiyaama buu dheereeyey uma rakaca waa rukuucay faadaala rukuuca buu dheereeyey uma rafaca uma sajada faadaala sujuud uma rafaca uma sajada faadaala asujuud uma qaama faadaala alqiyaam uma rakaca faadaala rukuuca uma rafaca faadaala alqiyaama uma rakaca faadaala rukuuc uma rafaca fasajada faadaala sujuuda uma rafaca uma sajad faadaala sujuud uma insarafa oo salaadiibu markaa ka gadoomo atexyaadii uga baxay faqaala waxa uu yidhi qad danat mini ljannatu marka wixii ku saabsan salaatulkusuuf sida loo tukado isagaa baab gaara ku keeni doono meeshaasaan uga hadlaynaa ee hadda annaga meesha aan joogno maxalushaahidkeenna waxaa weeyaan baabkii kan ka horreeyey oo ahaa baabu maa yaquulu bacda atakbiir waxayna naga khusaysaa fa adaala alqiyaamadaas qiyaamkan la dheereeyey wuxuu tadamunaa duco iyo qiraa'ada faqaala waxa uu yidhi qad danat mini ljannatu jannadii ayaa ii soo dhowaatay xataa low ijtara'tu haddaan ku dhiiran lahaa calayha iyada korkeeda la ji'tukum waxaan idinla imaan lahaa biqitaafin yacnii waxaan ka soo gooyey miro oo min qitaafihaa miraha laga guro ka mid ah jannada miraheeda ayaan idiin soo goyn lahaa buu yidhi ayb haddaan ku dhiiran lahaa waa idiin soo waa idiin soo jari lahaa oo waa idiin soo jari kari lahaa mirahaas wadanat mini naaru naartii baa ii soo dhowaatay xataa qultu intaan idhi ay rabbii yaa rabbi rabbiyow rabbigayow wa ana macahum atucadibuhum ma cadaabaysaa wa ana macahum saasaa u qarsan macnaa atucadibuhum ma cadaabaysaa wa ana macahum anoo la joogo oo la jiro ayb oo marka waxay ka dhigantaha wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahu ma cadaabaysaa anoo la joogo oo ku dhex jiro ayb nusakha qaarna waxay qorayaan awa ana macahum awa ana macahum marka atucadibuhum baa usoo qadare wa ana macahum anoo la jiro fa ida imra'atun haweeney waa iyada oo xasibtu waxaan malaynayaa annahu qaala inuu yidhi takhdishuhaa ay xaganayso hiratun mukulaal waxaanba naartii ku arkay buu leeyahay waaba habeen yacni haweeney sidii yacni mukulaal ay xaganayso qultu waxaan idhi maa sha'nu haadihi tani sha'nigeeda waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen xabasathaa mukulaasha ayay xabistay xataa maatad intay ka dhimatay jiucan gaajo ay u dhimatay ilaa ay baahi ugaga dhimatay ayay xabistay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya xayawaanka inaan la ciqaabin oo xayawaanka aan nafta laga gooynin ilaa in la cunaayo maaha haddii sifo marka maslaxo bani aadamka ugu jirto oo la cunaayo xayawaan la cuno uu yahay oo kale waa la qalan karaa taas lama diidin maslaxadii bani aadamka laga hormariyey middan mufsadadaas soo ma arkay waxaa kaloo iyadana loo dili karaa xayawaanku hadduu mu'di yahay mu'di xayawaan adigii ku dhibaayo oo dhibaato kuu keenayo oo halis naftaada u ahna waa iska dili kartaa labadaa waxaan ahayn xayawaanka in loo dila maaha faraha haddii aan waxna dhibaynin cunnana aysan kaa soo gelin adiga maanta xayawaankii markaa cadaabkiisa iyo tacdiibkiisu ama dilkiisu waxbaa markaas in lagu muta yaa dhacaysa laa accamathaa ma aynan quudinin walaa arsalathaa mana iska dirin oo ma daynin ta'kulu xaal ay cunayso yacnii ama lita'kula say u cunto qaala naaficun xasibtu annahu qaal min khashiishi aw khashaashi alardi dhulka cayayaankiisa si ay u cuntana kama aynan tegin munaasabada marka xadiidka waa meeshaas weeyaan waxyaabaha kalena meelo kale ku imaan doonaan kitaabuladab iyo meelahaasuu bukhaari ku keeni doonaa baabu rafci albasari ila alimaami fi salaa baabu bayaani xukmi rafci albasari araggii koryeelistiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ila alimaami naxwa alimaami imaamka xaggiisa in loo koryeelo aragga aragga fi salaati salaada dhexdeeda yacnii maamuumku markuu salaada ku jira imaamkiisa inuu fiiriyo uu aragga ugu koryeelo wa qaalat caaishatu waxay tihi qaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi fii salaati alkusuufi qoraxmadoobaadka salaadiisa fara-aytu jahannama ayaan arkay yaxdimu bacduhaa bacdan qaarkeed uu qaarka kale burburinayo xiina ra'aytumuunii markaad i aragteen ta'akhartu inaan dib soo maray dibdib usoo gurtay yacnii nebigu marna waxbau laacay marna gadaalgadaal u soo baxay markaan gadaalgadaal usoo baxayo wuxuu yidhi jahannamo oo is cunaysaan arkay iyadii hadday saa isu jejebinayso qofkii lagu diro ama lagu salladana waa dhibaata ayb iyo qofkii iyada xayndaab looga dhigo iyada calooshiisa la dhexgeliyo maqaarkiisii iyo gibilkiisii la dhexgeliyo intaasba qur-aanka waa sheegay dad lagu samayn doono ilaanka maangaadii marka aharkan iyo tarjamada waxay iska waafaqayaan nebigu hortiisuu fiiriyey imaamkuna adiga hortaaduu joogaa marka hortaadood fiiriso waxba kuu dhibamaysa qال xdثna mوسى wهو بن إسmاعيiل التبوذkي qال xdثna cبدالواxد هو بن زياد qال xdثna الأعمش عن cmاaرة بن عmayr wهو cmاaرة بن cmayr التyمي الكوفy ثqة hبت أkرج xadيiثه وأصحاaب الكتب الستة عن أbي mcmر abuu mcmrkan marka طبقة ثاaniyada ku jiro صxaabigan ka warinayo cabdاللahi بن sخbرة ayaa la yihahda cabdاللahi بن sخbرة alsdiy اlkuufiyu iqat akraja xadiiثa asxaabu kutub sita abuu macmar kalaa jiro dabaqadiisii aa yaqaana abuu macmar mararna soo marayaa jira abuu macmar oo shuyuukhda bukhaari ahaa jira ayb abuu macmar oo shuyuukhda bukhaari ahaa jira cabdullahi bni camar ayaa la yidhaha magaciisa marka abuu macmarkaas iyo abuu macmarkan ha isku qaldin wax iska galay ma kaasna waa bukhaari yaa soo gaarayo sheekhii bukhaari waaye midkaanna waaba saxaabadiibuuba soo gaaray kunyadaa isku mida laakiin waa laba ninoo kala bedelan magacna waa wada kaasna cabdullaahi baalla kanna cabdullaahi baa qaala qulnaa likhabaab khabaab ibni larad ayaa waxaanu ku niraa kaana rasuulu llahi sal l salam nabiga miyuu ahaa yaqra'u inuu akhrinayay fi duhri duhurka walcasri casr salaada duhur iyo salaada casir nebiga qiraa'o ma samayn jiray maxaa keenay su-aashan in la weydiiyo qiraa'ada duhurkii iyo casirkii waa la aamusan yahay waa qiraa'a wax sir ah maadaama aan jahar ahaan loo maqlaynin asalkii qiraa'ada inuu jiro iyo in kale saxaabiga la weydiina wax haddii lala aamusan yahay su-aalay keenayan laakiin haddii lala jahro ma keenaan badan sidaas darteedaan maqhribka iyo cishaha iyo subaxa iyo aan loo su-aalaynin laakiin tan waxaa keenay aamusnaanta qaala waxa uu yidhi saxaabigiina khabaab nacam hah waa akrin jiray buu yidhi nebiga qulnaa waxaanu niri bima bima kuntum maxaad ahaydeen tacrifuuna inaad ku aqoonsanaysaan daaka kaagaas inuu wax akrin jiray maxaad ku aqoonsanayseen qaala waxa uu yidhi bidiraabi lixyatihi garkiisa isdhaafdhaafkiisa yani garkiisa dhaqdhaqaaqiisa garkiisa dhaqdhaqaaqiisa ayaan inuu qiraa'o akrinaya aan ku fahmayna meesha waxaa laga qaadanayaa ishaarada iyo yacnii inay noqon karto in ishaarada wax fahamsiin karto in cilmi lagu qaado karo ayb maxaa yeelay qiraa'a inuu akrinaayo muxuu ku gartay qariinadaas jarka dhaqdhaqaaqayo jarku wuxuu la dhaqdhaqaaqayaa wax la akrinaayo un ee haddaan qiraa'o jirin waa iska taagnaan lahaa isaga ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya iyadana masaladii uu u baabaystay oo waa maxay khabaab yacni saxaabadu markay sidaan soo guurinayaan nebigay fiirinayeen sooma haddaanay fiirinin ma fahmi lahayn gerkiisu inuu dhaqdhaqaaqa inka tarjamadana fayriga ku noqo maxay leedahay baabu rafci albasari ila alimaami fi salaa marka imaamkaaga haddaa waa fiirin kartaa dhaqdhaqaaqiisa iyo waxa uu samaynaya waa fiirin kartaa oo saxaabadaani marka imaam inay inay fiiriyaan ayaa u keentay inay fahmaan garka nebiga dhaqdhaqaaqiisa inuu qiraa'o samaynayo iyo rasuulkiina kama celinino waa qaldantihin ma dhin hadday qalad tahay isaga ka celin lahaa maxaa yeeley nebigu markuu tukanayo gadaashiisa waxbuu ka arki jireen sida uu hortiisa uga arko oo kale wejhu marka xadiidkan wejkiisa sidaas waay baabkan loo soo dhexgeliya ayb hadda alqiraa'atu fi duhri iyo waa imaan doontaa meeshaan marka culimmada ixtimaal waxay keeneen waxay yidhahdeen rasuulka iyo keyrkiis waa kala qaadaynaa rasuulka isagu waxaa salaadda axkaam baa kusoo kordhaysay waxbaa laga yaabaa inay marka ku yimaadaan salaaddii dhexdeeda marka in nebiga la fiiriyo marka uu salaadda tukanayo ma'muumiintu ay rasuulka fiiriyaan oo meesha ay ku sujuudayaan aynan fiirinin xilligaa rasuulka maslaxa ku jirtaa leedin maxaa yeeley salaadiisii waxbaa ku kordhi karo isaga in wax laga bartaa loogu talagalay siduu u tukanayo in la fiiriyaa loogu talagalay marka arrin nebiga khaas ku ah waayay dhaheen bacdu ahlilcilmi amaa hadda salaaddii waa la bartay wax soo kordhaaya ma leh imaamka waxbaha fiirinin adiga meeshaa ku sujuudaysa iska fiiri marka ibnu rajab sidaasuu yidhi waana wej xoog badan maxaa yeeley wax cibaado oo hadda imaamka imaamka laba siba waa loo fiiriyaa isaga muuqaalkiisa in layska fiirsado waa shay iyo waxa uu samaynayo sida kalena waxay tahay xarakaadkiisa in lala socdo madaxi dhulka ma dhigay rukuucdii ma galay ma soo kor noqday kuwaas waa la ogolyahay maxaa yeeley imaamnimada iqtidaha ayaa taas ku amrayo keenaysa afcaasha imaamkaaga inaad fiirsato ku dayato laakiin wax kaloo hadda laga baranayo maleho salaaddii sidii nebigo kale qofkan maaha imaamkan hadda joogo marka isagii garkiisii in la fiirsado iyo mahe garkiisa iyo timihiisa iyo fiirsi ma laha ibnu rajab fatxulbaariga sidaasuu ku yimi qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanaa shucba ayb xajaaj ibnu minhaal weeyaan qaala xadaanaa shucbatu qaala anba'anaa abu isxaaq qaala samictu cabdاllahi bna yaziid yakhطbu qaal xadaana albaraau wa kaana hayra kaduubin baraau bnu caasib wuxuu ahaa midaan beenlow ahayn annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa salluu maca anabiy sal l salam hadday nebiga la tukanaayaan farafaca ra'sahu madaxiisa uu kor yeelo min alrukuuci rukuucda uu kasoo kor yeelo qaamuu qiyaaman way istaagayeen istaagid xataa yarawnahu intay arkaan qad sajada inuu sujuudo xataa yarawnahu ilaa ay ka arkaan qad sajada inuu sujuudo yacnii samica allaahu liman xamidah marka la yidhaahdo saxaabada dhabarkooda ma leexin jirin xataa ilaa ay arkaan nebigu inuu wejiga dhulka dhigay markay arkaan rasuulku inuu wejiga dhulka dhigay kadibay sujuudda aadi jireen taas marka maxay ku tusaa inay nebiga fiirsan jireen waana tarjamada sida loo keenay kan marka waa la ogolyahay midaanoo kale imaamkaaga inuu wejiga dhulka dhigay haddii aadba arki kartid ilaa uu wejiga dhulka ka dhig waa fiirin kartaa markuu dhulka dhigay kabacdina iska sujuud tan waa la ogolaya laakiin tii hadaayo garka dhaqdhaqaaqiisa iyo waxyaabahaas ma looga baahnaad in laga fiirsado qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii malikun can zayd bni aslam can cطaaءi bni yasaar can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illahi sal l salam fasallaa wuu tukaday qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ra'aynaaka waxaanu ku aragnay tanaaw ra'aynaaka muxuu idiin dhigi kabacdi ra'aynaaka waanu ku aragnay adiga tanaawalu tatanaawalu xaal aad marka qaadanaysid shay-an wax adoo qaadanayo fii maqaamika maqaamkaagan maqaamkaagii iyo taagnaanshadaadii dhexdeedii adoo wax qaadanayaan ku aragnay tanaawal tunaawilu aad dhiibaysid naawala yunaawilu faacala iyo faacil faacala waa isku naawala tunaawilu markaasa imaana waa suurtagal ayb tanaawalu shay-an aada qaadanaysid tatanaawalu shay-an fii maqaamika ayb tanaawaltana waa fiicantahay ina tanaawalta yacnii inaad qaadatay ayaan ku aragnaa adoo qaatay shay-an wax fii maqaamika maqaamkaagan dhexdiisa uma ra'aynaaka takackacta ayb naawala yunaawilu naala ra'aynaaka tanaawalta shay-an waanu ku aragnay tanaawalta xaal aad qabsatay ood soo qaadatay tanaawalu tatanaawalu soo qaadanaysa ayb ayb labadaas iyo aad marka uu macna ahaan u dhow ayb amaa tunaawilu haddii la yidhaahdo aad dhiibaysid adiga shay aad dhiibaysid markaa nabigu shay ma dhiibayn ee isagaa soo qaadanaya ayb uma ra'aynaaka waanu ku aragnay takackacta adigoo gadaal dibdib u soo burtay qaala waxa uu yidhi innii uriitu ljannata jannada ayaa lay tusay fatanaawaltu minhaa waxaan ka soo qaato xaggeeda cunquudan laan walow akhadtuhu haddii aan soo qaadi lahaana la akaltum minhu waad ka cuni lahaydeen xaggiisa maa baqiyat idunyaa adduunyada intay joogto haddii aan wax soo qaadi lahaa cuntada jannada ka mida intay adduunyada joogto waa ka waa waad ka cuni lahaydeen maxaa yeele waxa jannada yaalla wax dhammaada ma oo wax dhammaanaya maahan haddaan soo qaadi lahaa buu yidhi ayb maxalushaahidka marka xadiidka iyo tarjamada meeshay iska waafaqayaan waxay tahay ra'aynaaka rasuulku imaamow ahaa waan ku aragnay ay leeyihiin marka imaamka in haddii la fiiriyaanay leeyihin qala xadaثna mxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qala xadaثna fulayxun qala xadaثna hilaalu bnu caliyin can anas bni maliki qaal sallaa lana اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebiga ayaa noo tukaday yani waana tujiyey uma raqa lmimbara mimbarka ayuu fuulay faashaara biyadihi biyadayhi labadiisii gacmood buu ku ishaaray qibala qiblati اlmasjidi masjidka qibladiisa xaggeeda ayuu ku ishaaray uma qaala waxauu yidhi laqad ra'aytu alaana hadda waxaan arkay mundu sallaytu lakum asalaata intaan salaaddii idin tujinayo aljannata jannadii wanaara naarta mumahalatayni musawaratayni xaal ay yihiin iyagoo lasoo muujiyey mumahalatayni iyagoo muuqaal loo soo yeelay oo lasoo matelay lasoo sawiray fii qiblati hada aljidaari jidaarkan qibladiisa kan falam ara ma aanan arkin kalyowmi maanta oo kale fi lkhayri wa shari khayr iyo shar maanta oo kale ma aanan arkin buu yidhi alaaan saddex jeer ayb axaadiidtanoo dhan marka macnihii uu u tarjamay bukhaari ayaa ka muuqdo ayb badankoodna meelo kaley ku imaan doonaan oo munaasab marka waa halkaasaana marka sharaxooda iyo macaanidooda uu ku badiyey ibnu xajar ayb baabu rafci اlbasari ila asamaa'i fi salaa baabu bayaani xukmi rafci اlbasari araggii koruqaadistiisii xukun ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ila samaa'i samada xaggeeda loo koryeelo fi salaati salaada dhexdeeda tii hadda marka waxayd imaamka in la fiiriyo loo koryeelo aragga tanna waxaa weeyaan qofkii isagoo tukanaya inuu kor fiiriyo midaan marka waa karaaha qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wa huwa almadiiniyu qال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال xدثna بن أbي caruبة وهو سعيد بن أbي caروبة qال xدثna qتاadة أن أنس بن مالك xdثهم qاal qاla النبي sلى الله عليه aلي وsلم نبgu wuxuu yidhi ma baalu أqwاami dad xaalkoodu waa maxay yarfacuuna absaarahum aragyadoodu ay kor u qaadayaan ila samaa'i samada xaggeeda ay kor ugu qaadayaan fii salaatihim salaadooda dhexdeeda fashtadda qowluhu warkiisii ayaa adkaaday fii daalika kaagaas ku saabsan xataa qaala intuu ka yidhi layantahunna way ka harayaan oo way ka harayaan can daalika kaagaas ow amase latukhtafanna waa la dafayaa oo la dafayaa absaaruhum aragyadoodaa la dafayaa aragyadoodii ayaa la dafayaa ayb xag allah markaas yacnii araggoodii yaa khayrkii iyo barakadii laga qaadaya ama xaqiiqadiisii baaba loo dafaya xadiidku marka waxaa ku cad waciid oo inay marka arrintaasi ay la reebay oo ay manhi tahay salaaddii qofku markuu ku jira inuu aragga kor u qaado sababkana waxaa weeyaan khushuuci ayay tegsiinaysaa abwaabtanna marka badanaa khushuucii iyo ayuu galay mar haddii salaaddii la galo khushuuca layska rabo baabu liltifaati fi salaati salaaddii dhexdeedii in lagu milicsado xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay qaala xaddaanaa musadadun qaala xaddaanaa abulaxwas qaala xaddaanaa ashcatu bnu sulaym can abiihi can masruuqin can caaishata qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ayaan su'aalay can ililtifaati fi salaati milicsi salaadda dhexdeeda lagu milicsado faqaala waxa uu yidhi huwa ikhtilaasun huwa iltifaatku ikhtilaasun weeyaan waa dafid yakhtalisuhu shaytaanu shaytaanku uu dafaayo min salaati alcabdi addoonka salaadiisa xaggeeda uu ka dafaayo waa dafid shaydaanku uu dafaayo addoonka salaadiisa ikhtilaaska marka waxaa weeyaan qofka isagoo iska jirin ama isagoo dagan in daf laga siisto waxa uu haysto ikhtiaaf iyo ikhtilaas iyo waa isku dhadhow yihiin nahbina isagoo u jeedo waa xoog looga boodo iyo quwa sariqana waxaa weeyaan kufyatan in looga qaato saddexdooda marka saasay ku kala bedelan yihiin tani marka waxaa weeyaan shaydaankii baa intuu usoo gaatama addoonkii ayuu salaadiisii ka dafayaa wax ka mida iltifaatkaas marka waa inuu manhiya laba nooco u qaybsamaa iltifaatka mid bannaan iyo mid aan bannaanayn kan waa kii la reebay milicsiga iska wax adduunyo isaga badan ama khushuuca tegsiinayo oo weliba umuur adduunyo ku tacalluqo haddii uu yahay waa manhi laakiin haddii uu yahay daruura hadday keento xaajo iyo baahi baa keentay laa ba'sa baabka soo socdona kaas ku keeni doona qال xdثna qتyبة وhو بن سcيid qال xdثna سfyاn عن الزhرiي عن curوة عن cاaئشhaةa أن النبya slى الlه عليه aلي وsلم nebiga صalىa fii khamiisaةi go ayuu ku tukaday maro lahaa aclaamun diilnimo leh faqaala waxa uu yidhi shaqalatnii waxaa imashquuliyey aclaamu haadihi tan calaamadaheedii baa imashquuliyaan fiirinteeda idhabuu bihaa la taga ilىa abijahmin abijahm la aada oo la taga waatuunii iila kaalayo iiga keena biambijaaniyatin ambijaaniye iiga keena ambijaaniyana horeaan usoo sharacnay xadiidkan waa noo soo hormaray waa maro adag oo aan calaamadii waxba ku dheg aan lahayn ayb marka meeshan waxaa laga waxaa xadiidka uu tilmaamaya iyadana marada ama yacnii qofku waxa uu milicsanayo ama ha ahaadaan maro wax ku yaallo ama derbiga hortiisa wax ka muuqdo ama wax geesihiisa ka muuqdaba ha ahaadaane milicsiga marka in ay in karaaha uu yahay rasuulka isagoo marka uma qasdin sida xaadiidta qaar ka muuqato oo waxa uu yidhi salaaddii buu tukanayay maradii xaggeeduu fiiriyey ishiisii waxay ku dhacday calaamadihii iyo xararkii iyo wixii xardhanaa ayay ishiisii ku dhaceen markaasuu nebigu sidaa yeelay sala allahu calayh ali wasalam sidaa yeelay kii manhiga ah marka waa kaasa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan hal yaltafitu ma milicsanayaa liamrin arrin dartii ma u milicsanayaa yanzilu bihi ay yanzilu calayhi isaga kusoo degaya arrin la soo gudboonaanaya darteed ma u milicsan karaa ow yaraa shay-an ama shay ayuu arkayaa ow amase busaaqan candhuuf ayb fi lqiblati lagu tufay qiblada xaggeeda loo candhuufay ayb wa qaala sahlun iltafata abuu bakrin radia allaahu canhu abubakar waa milicsaday fara'a anabiya sal l slm nebigu arkay yacnii mar uu abubakar dadkii tujinayey ayaa nebigii soo galay waa milicsaday marka abubakar rasuulkii markuu arkayna gadaal buu soo arkay marka waa arrin ku yimid wax dhibaataa marka taasoo kale male oo weliba salaadiina maslaxa inuu u noqdo ay tahay ay ahayd qaala xadaanaa marka mar kalena nebiga markii uu ninkii diray caynka isaga u ahay uu u diray gaaladii iyo markaas dad meeshaas joogay oo dagaal iyo lagula jiray in uu soo fiiriyo axbaar uga keeno nink nin buu diray salaad isagoo tukanayuu ninkii buurtii xaggeedii ka soo qaabilay markaasuu nebiga waa milicsanayay mar walba salaad isagoo ku jira abu daawuudana xadiidkaas wariyey taasna marka waa daruuro iyo xaalad saas oo kale ku timid way bannaanta waxyaabahaas qaala xadaanaa marka qofkiio maalan qof indhoolo ah ama ilmo yaryar oo kale guri ku haayo salaaddii tukanaayo dab inuu ku dhaco ka cabsanaayo hadduu marba marka mararka qaarkood marka ilmihii yaryaraay isha ku xado iyo iltifaat iyo uu ku sameeyo laa ba'sa daruuro waay midaasoo kale ma la diidayo taasoo kale mid iska yani waxaa la diidaya istirsaal fara badan oo ku jiro qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa leytun can naaficin can ibni cumar annahu qaal ra'aa anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu arkay nukhaamatan xaako fii qiblati lmasjidi masjidka qibladiisa lagu xaakooday ayuu arkay ama qibladii masjidka qibladiisa ah wa huwa yusallii isagoo tukanaya bayna yaday nnaasi dadka hortooda faxatahaa waa xogay nebiga sal l slam marka macalushaahidka waxay tahay ra'aadaas ra'a nabiyu sal l slam nukhaamatan marka aragtidaasi milicsay u baahan tahay ama fiirin bay u baahan tahay xaakadii meel derbi ku taalloo kale iyo meel wax ka hadlaysan yihiin oo kale qofka hadda ishiisiiyo ku dhacan ama uu fiiriyo hadhowna uu zuuliyo wax baasa ma laha uma qaala waxa uu yidhi xiina insarafa ina axadakum midkiin ida kaana fi asalaati salaada dhexdeeda haddii uu yahay faina allaha qibala wajhihi ilaahay wejigiisa xaggiisa u ahaaday falaa yatanakhamanna yaanu xaakoonin axadun mid qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa yaanu u xaakoonin fi salaati salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda isagoo ku jira yaanu u xaakoonin qiblada xaggeeda rawaahu muusa bnu cuqbata wabnu abi rawaad can naafic fain allaha qibala qiblatihina waa soo marnay iyadana towjiiheeda qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leytu bnu sacdin can cuqaylin can ibni shihaabin qaal ahbaranii anasun qaal baynama almuslimuuna xilli muslimiinta fii salaati alfajri ay ku jireen lam yafja'hum maba kedininba ilaa rasuulullahi unbaa soo kadiyey sala allahu calayh ali wasalam kashafa sitra xujrati caaishata wuxuu fayday nebiga qolka caaisho daahiisa ayuu soo fayday fa nadara ilayhim waa soo fiiriyey wahum sufuufun iyagoo safan muslimiintii oo tukanayaan fatabasama yadxaku fatabasama wuu ilka caddeeyey nebiga sala allahu calayh ali wasalam yadxaku xaal uu qosmaya wa nakasa abuu bakrin radia allaahu canhu abuubakar dibdib ayuu u soo baxay calaa caqibayhi raajican calaa caqibayhi isagoo ciribtiisa u soo noqonay liyasila lahu saf si uu safkii markaa u soo gaaro oo nebiga uu u banneeyo fadanna wuxuu maleeyey annahu yuriidu alkhuruuja fadanna wuxuu maleeyey abuubakar annahu nebigu yuriidu inuu doonayo alkhuruuja soo bixid wahama almuslimuuna muslimiintiina waxay hamiyeen ama ay ku dhowaadeen an yaftatinuu fii salaatihim salaadooda dhexdeeda inay ku fidnoobaan inay ka mashquulaano yacnii khushuucoodii meel kale u aado sidaasaa hadda laga wadaa oo yacnii farxad darteed nebigii waa xanuunsanaa waa soo bixi waayey wuxuu furay dariishadii meeshii daahi buu iska fayday way arka nebigii iyagii buu soo fiiriyey waa dhoolla caddeeyey iyagii waa milicsadeen milicsigaas hadda meeshuu ka raba bukhaari marka inuu u deliishado iyagii marka salaadoodii inay ka fidnoobaanay ku dhowaadeenoo oo markaa yacni farxad darteed fa ashaara ilayhim nebigu waa u ishaaray atimuu salaatakum salaadiinna dhammaystira fa arka sitra daahi ayuu laalaadiyey uu sii daayey wa tuwufiya min aakhiri daalika alyowm maalintaa aakhirkeeda ayaana nebiga la oofsaday sala allahu calayh ali wasalam intan oo dhan marka wuxuu uga baxay axaadiidtan oo dhan khushuuca iyo wixii ku tacalluqahay qiraa'adii buu hadda gelayaa marka baabu wujuubi alqiraa'ati lilimaami waalma'muumi fi salawaati kulliha fi alxadari waasafari wamaa yujharu fiiha wamaa yukhaafatu baabu wujuubi alqiraa'ati baabu bayaani wujuubi alqiraa'ati qiraa'ada waajibnimadeeda caddaynteedii buu u baab yahay lilimaami uu akhriyo waalma'muumi ma'muumka uu akhriyo fi salawaati salaadihii kullihaa dhammaanteeda fi lxadari qofku markuu negiyahay wasafari safarka dhexdiisa ayb negi iyo safarba meeshaan maxaa safar keena qiraa'ada faatixada ama safar haddii la yahay haddii la joogaba waa la akhriyaaye muxuu ka wadaa bukhaari wuxuu ka wadaa inaynan dadka qaarkood isdhihin safar marka lagu jiro arkaanta qaaraa la dhimay sooma marka safarka lagu jiro salaaddii afar ragco ahayd laba ragco dhanaa la dejiyey qiraa'adiina amaa layska dhaafaa inuu qof ku fakeraa laga yaaba marka qiraa'ada xadaran wa safaran iyada waa waajib meel yaallo saasuu ka wada wamaa yujharu fiiha waxa lala jahro salaada jahriyadaana in lagu akhriyo wamaa yukhaafatu iyo kuwa hoos loo dhigaba siran wa jahran salaad siriya iyo salaad jahriya kulli imaam iyo ma'muum inay akhriyaan munfaridka asaga ka waran munfaridka maba laysku khilaafsanaa isaga ee ma'muumka waa waxa xoogaa laysku khilaafsan yahay marka munfarid waa layska ogyahay tarjamadan marka fiqi badan baa ku jiro fiqigaasna waxa weeye qiraa'a inay waajibtaa qiraa'ada waajibkaa tee waay faatixada sida xadiidka cibaadata bnu saamid uu ku keeni doono ayb marka kuwayaalkaasaa waxay yihiin qiraa'ada faatixada waajib ah amaa suuradda iyadu waajib ma aha ayb salaadahana waxay u qaybsamaan kuwo hoos loo imaamku u aqriyay iyo kuwo uu la jahro intaba bukhaari marka isagu wuxuu yidhi qiraa'adu waa waajib imaam iyo maamuum iyo cid kasta ayb xaadiidtaasuu rabaa marka inuu halkan ka galo uu sheego qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa muusa qaala xadaanaa abuu cawaanah qaala xadaanaa cabdulmaliki bnu cumayr can jaabir bni samurata qaal shakaa ahlu lkuufati reer kuufa ayaa waxay ka dacwoodeen sacdan sacd ilaa cumara radia allaahu canhu cumaray uga dacwoodeen facazalahu cumar waa casilay marka sacd bnu abi waqaas min alcashar oo ka mid ahaa ciraaq ayuu xukumi jiray cumar ayuu madax meeshaas uga ahaa caamil buu meeshaas ugaga ahaa kuufo ayuu weliba amiirka ahaa nimankii reer kuufa marka ka dacwoodeen cumar marka waa casilay arrintiina waa baarayaa cumar marka ma wuxuu u casilay sacd bnu abi waqaas nuqsaan ama ceeb uu leeyahay may uma uunan casilin siyaasada cumar waxaa la yidhi waxaa ka mid ahayd qofka haddii laga soo dacwoodo meesha uu xukumo dadkeeda ay ka dacwoodaan ama ha saxsanaadaan ama ha qaldanaadaan wuu ka bedeli jiray qofkaas si dadkii iyo dadka madaxda u ah iyo dad isla shaqay kara un ay u noqdaan ayb siyaasadiisa marka saasaa ka mid ahayd waxaa kaloo kutubta siirada lagu sheegay afar sano wixii ka dambeeyey cumar inuu iska u bedeli jiray dadka dadka gobollada iyo madaxda ugaga noqdo afar sano meelahaas markay joogaan waa bedeli jireen waana marka shaaraxa waa ku sheegayaa ibnu xajar ayb isaga laakiin sacad waxa looga soo dacwoodo dhan sax maba ahayn ayb fa arsala markaa wuxuu yidhi facasalahu waa casilay wastacmala calayhim cammaaran marka qof ahlu fadliyo fiican oo shaqaynaayo waa la bedeli karaa isaguna inuu dhibsado maaha haddii la bedelana qalad lama gelino markaa qalad laguma dhicin oo siyaasadu badanaa wax maslaxo iyo mafsado iyo meelo badan in laga fiiriyo wax u baahan wa meelahaasay u quduucaysa wastacmala calayhim wuxuu caamil uga yeelay korkooda camaaran camaar fa shakow way dacwoodeen xataa dakaruu yacnii sacad bay ka dacwoodeen qisadiiba usoo noqday xataa dakaruu intay ka sheegeen annahu laa yuxsinu yusallii dacwadii siday u wadeen ilaa ay yidhaahdeen annahu sacad laa yuxsinu inuunan hagaajinaynin yusallii inuu tukado xataa tukashadii annahu laa yuxsinu inuunan hagaajinaynin yusallii yacni an yusallii ay salaata salaadda xataa si fiican uma tukan karay dheheen riwaayadka qaar waxay leeyiin markii sidaan la yidhi sacad arrintan ka hadal la yidhi sidaas la yidhi waxa uu yidhi laqad khibtu wa khasirtu waa hoogay waana khasaaray uu yidhi hadday reer bani fulaan salaadda ay barayaan alay reer bani fulaan hadday salaad ii sheegayaan waa khasaaray waana hoogay oo ficlan markaa sacad inay salaad reer kuufa salaad u sheegaan waa mushkilo uun iska taagan mar walba marka la yaab male qof wax yaqaan ama qof caalima ama qof ahlu fadliya qof aan yacnii nuskiis iska dhaafe tobankiisna aan dhammayn wax uusan aqoonin inuu yidhaahdo waayo anaa aqaan kaasna ma yaqaan inuu yidhaahdo waqti hore iska jiri jirta faqaala waxa uu yidhi marka yaa abaa isxaaq ina haaulaa'i kuwaan faarsala ilayhi waa u cid diray faqaala wuxuu yidhi yaa abaa isxaaq sacad kunyadiisa ina haaulaa'i kuwaan yazcumuuna waxay ku andacoonayaan annaka adiga laa tuxsinu tusallii inaadan salaadda sidaad u tukatay inaadan hagaajin karin qaala abuu isxaaq waxa uu yidhi amaa ana aniga wallaahi baan ku dhaartee fa innii aniga kuntu waxaan ahaa usallii bihim inaan tujinaayo salaata rasuulillahi sal l slam rasuulka salaaddiisii maa ukhrimu canhaa ma dhimaynin xaggeeda wax yar xataa kama nuqsaaminaynin usallii salaata alcishaa'i salaadda cishaha ayaan tukanaayey fa arkudu waan ku daahaayey fil uulayeyni labada hore xoogaa waan ku yar daahaayey ila faatixada suurad baa lala akhriyaa kuwaasa wa ukifu waan fududaynayay fil ukhrayeyni labada dambe labada dambe marka faatixo keliya lagu akriyo bukhaari marka meeshan waa meesha u deliishanaya salaaddii rasuulka maxaa lagu sheegay in qira ay leedahay salaaddii rasuulka oo cishihii wuxuu yidhi labada ragcee horena weliba qiraa'adaydu waa waa ku daahaya cabbaarga labada dambena waa fuday waa fududaynaya marka mar walbo ragcad walba inay qiraa'o lahaydaa meeshan ka cadma qaala waxa uu yidhi daaka cumar waxa uu yidhi daaka kaagaasi addannu malihii waay bika adiga aan kugu malaynayo malaha adiga lagugu maleeyo waa kan yaa abaa isxaaq fa arsala macahu rajulan nin ayuu maciise la diray ow rijaalan ama ragca ila alkuufati kuufa xaggeeda oo markaa dadkii soo waraysto fasa'ala canhu fasa'ala canhu ahla alkuufati reer kuufa ayuu su'aalay ninkii canhu sacad xaggiisuu ka su'aalay walam yadac masjidan masjid kama tegin ilaa sa'ala canhu waa su'aalaya xaggiisa ay walam yadac ahla masjidin dad masjid dadkii kama uunan tegin ilaa waa weydiinayeen wayuhnuuna macruufan wanaag bayna ku ammaanayeen xataa dakala masjidan ilaa uu masaajid soo galay libani cabsin qabiiladaas ay lahaayeen reer bani cabsi fa qaama rajulu nin baa istaagay minhum iyaga ka mida yuqaalu lahu layidhaha usaamatu bnu qataada yuknaa abaa sacdah lagu kunyeyn jiray qaala waxauu yidhi amaa id nashatanaa daadna dhaarisay oodna weydiisay ninkan xaalkiisoodna dhaarisay fa inna sacdan sacad kaana wuxuu ahaa buu yidhi laa yasiiru bisariyati ilaalada uu diro mid aan raacaynin ayuu ahaa walaa yaqsimu bisawiyati si egna uma qaybi jirin walaa yacdilu fi lqadiyati qadiyad marka loo keenana maka garsoor fali jirin qaala sacdun sacad waxa uu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay la adcuwanna bialaain saddex soo igama sheegin saddexaan anigana ku habaarayaan allaahuma yaa allaahu allahu in kaana cabduka addoonkaaga haadaa kan hadduu kaadiban mid beenaale uu yahay qaama riyaa'an mid u kacay istustus wa sumcatan ismaqashiin mid u kacay haddii uu yahay fa adil cumrahu ilaahu cumrigiisa dheeray wa adil faqrahu ilaahu faqrigiisa dheeray wacaridhu bilfitan fitnooyinna ilaah u bandhig meeshaan marka culamadu waxay yihahdeen qofkii laga gerdaran yahi la dulmiyo inuu habaarami karo waa laga qaadana xadiidka laa yuxibu llaahu aljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulimna waa u deliil aayaddaas waxaa kaley u yidhaahdeen wax diintiisa dhibaaya xataa wuu ku habaari karaa maxaa yeele wacaridhu bilfitan waa wax diin u soo noqonayo mana la dhihi karo waa min baab macsi iyo xumaan la rabo waayo ma la dhihi karo macsidii inay soo baxdo rabaa sacad ma la dhahayo macsi ma jecla sacad laakiin maadaama isaga lagu gardarooday xaq wuxuu u yeeshay ninkan inuu wax iska dhihi karo uu habaari karo taasna marka in lagu habaari karo ayaa laga qaadanaa bay dheheen ayb qisaduna dabcan waxay dhacday nebiga ka bacdi oo hadda rasuulka wax hadda rasuulka loo rafcinaya ma ahan laakiin istinaas day qalad tahay saxaabada kala celin lahaaya inay leeyihin wa kaana bacdu wa kaana wuxuu ahaa bacda daalika markaagaas ka bacdi bacdu marka waa daraf oo hadda waa mabniyun cala damma maxaa yeelay idaafadii baa la niyeysan yahay lafdi ahaanna waa loo jaray wa kaana bacdu ay bacda daalika saasaa daalikaa niyaddu ku jirta idaa su-ila haddii la su-aalay yaquulu wuxuu dhihi jiray ninkaasi shaykhun kabiirun maftuunun ana anigu shaykhun baan ahay oday sheekh kabiirun weyn da weynaaday maftuunun la fidneeyey asaabatnii waxaa igu dhacday dacwatu sacdin sacad habaarkiisii baa igu dhacay oo markii wuxuu noqday indhihiisii baararkoodii baa gudaha ku soo dhacay wuxuu noqday qof ul ku socdo oo markaas yacnii dhabarkiisii uu soo godmay buu noqday isagoo sidaas abuu intuu bannaanada u soo baxo dadka baryi jiro tuugsan jiray gabar iyo wax markay soo maraanna waa gacantuu la laaci jireen marka fidnadii diintana meeshaas gaartay uu ka fidnoobay faqrigiisii waa dheeraaday oo waa kaasaa faqri baa lagu qabtay marka dadka yacnii weliba dadka wanwanaagsan oo xalaal miiradka oo yacnii diin lagu tabaayo inaan la dhibin oo qofka uunan dhibin dhibkooda iska ilaaliyo maxaa yeeley haddaad dhibto wuxuu xaq u leeyahay inuu ku habaaro xaqu u leeyahay haddii marka uu ku habaarana habaarku waa ku qabanayaa maxaa yeelay xadiidkii nebigana wuxuu ahaa ittaqi dacwata almadluum fa innahu laysa baynahu wa baynahu xijaab ilaahay iyo qofkaa ducadiisa wax u dhexeeya maaha uu aqbalaya allah subxana wa taala qaala cabdulmelik cabdulmelik waxa uu yidhi fa ana ra'aytuhu anaa arkay bacdu markaas ka bacdi qad saqada xaajibaahu indhihiisa yacnii baararkooda ama yacnii meeshaa marka indhihiisa galalkooda iyadoo ay dhaceen calaa caynayhi labadiisa indhood ay ku dhaceen min alkibari weynaan darteed wa innahu la yatacaradu walxaal innahu isaguna la yatacaradu uu u bambaxaayo liljawaarihi gabdhaha yaryarka ah fi duruqi jidadka uu ugu bambaxaayo yakmisuhunna uu markaasi qunjinaayo ama uu gacanta ku qabanayo la aadayo qaala xada marka maxalushaahidkiisa qiraa'a inay lahayd salaaddii rasuulku ka rabay ayb nebiguna salluu kamaa ra'aytumuunii usallii buu yidhi marka ficilkaa nebiga laga sheegay iyo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waxay keeni qiraa'ada waajibnimadeeda qaala xadaanaa caliy bn cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa zuhriyu can maxmuud bni rabiic can cibaadata bni saamit ana rasuula allahi sal l slam qaal laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan akhrinin bifaatixati alkitaab faatixada qofkaan akhrinin salaadi uma sugnaanin markaan salaad uma sugnaanin maxaa laga wadaa salaad kaamila maa laga wadaa mase asal salaadba maleh asal salaad ma leh lianna laa salaata kaamilan taqdiiray u baahan tahay xadafna asal ma aha ayb xaqaa'iqna marka haddii shayga salaad haddii la anfiyeyna tii sharciga aheedaa lagu xambaarayaa yacnii qofkan qofkii salaad tukaday faatixa aan akhrinin qofka isaga yacni salaaddii sharciga ahayd ma lahan mana tukanin macnaheedu bukhaari marka masaladan kitaab dhan uu ka alifay juzu lqiraa'a la yidhaha isagu wuxuu ku tegey faatixada akhrinteeda inay rukni tahay koow si kasta oo qofka ou ou yahay xataa wuxuu ku tegay isaga haddaad rukuucda ku soo gaarto oo imaamkii allaahu akbar allaahu akbar aad tiraahdo adna rukuucdo ragcadaas inaad soo celinayso isagu ku tegey waa madhab marka culummo yar ay qabaan laakiin xataa culummada faatixada waa rukni dhahayso xaaladaas waxay leeyihiin waa laga qaadaya maxaa yeelay mutaabacadii iyo isma keenayeen tan a'immada marka shaafici iyo badan iyo saxaabada badankoodna taasay qabaan saxaabada badankood taasay qabaan ibnu rajabna taqriiban labaatan safxo camal uu ku baxfiyey fatxulbaariga labaatan soddon safxo camal uu ku baxfiyey mas'aladaas khulaasadeedana saxaabada madhabka ugu badnaa oy qabeen wuxuu ahaa markuu qofka rukuuc ku soo gaaro inuu ragcadaas tirsado taasay u badnaayeen saxaabada amaa masaladaas jaanibigaa meel haddaan dhigno tan hadday salaadda xadiidkan marka laa salaata liman lam yaqra' ma kala qaadin casr iyo maqrib iyo cisho iyo jahri iyo midna kale ma qaadin sidiisaas marka in loo qaato bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin hadday salaadda jahriyo tahay waa laga tegaya oo imaam ma'muumku waa iska aamusaya oo dhegaysanaya bis waxay deliishadeen marka waidaa qara'a fa ansituu xadiidkii muslim waidaa qara'a haddii uu akriyay imaamka fa ansituu dheg raaraciye idinka waidaa qara'a fa ansituu marka iyo xadiidkan waa la jamcin karaa maa cadda alfaatixa ayaa la leeyahay hadduu akrinaayo aamusa wixii aan faatixada ka ahayn markaa faatixada akhrisataan kadib aamusa suuradda kale iska daaya isaga dhegaysta leanna maxaa yeele nusuus baa saas ku soo aroortay oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum waxaa laga yaabaa inaad gadaashiinna imaamkiinna ama gadaasheeda aad faatixada wax ka akhrisaan haahbay idhahan rasuulka ilaahayow markaasuu wuxuu yidhi laa taqra'uu ilaa bifaatixati alkitaab ilaa marka faatixada waa lasoo reebay ma aragtaan waxbaha ka akrinina gadaasheeda marka laga reeba faatixada oo iyada faatixada la imaada kadib insaaf sameeyo aamusa dhegaysta waidaa qara'a fa ansituu marka towjiihaas a'immadu ay ku towjiihiyeen ayb qaar ahlulxadiidkana waxaybay yidhaahdeen ziyaadadaas waidaa qara'a fa ansituu waa shaadba shuduudka iska badaan laakiin waxaa ka qabsataa middan jamcintaani xanafiyadu iyagu waxay qabaan inaan laba akrinaynin bisiri iyo jahri miday doonto marba adaad ma'muumtaa shib iska dheh waxay qaateen marka man sallaa khalfa imaamin fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a ninkii imaam ku daba tukanaya imaamka qiraa'adiisaa qiraa'a u ah ibnu xajar wuxuu yidhi laakinahu xadiidun daciifun cinda alxufaad xufaaddii hore xadiidka bukhaari iyo a'immadii waaweyneyd cilalka agtooda daciifuu xadiidkaas ka yahay waana mursal weliba ayb taasna marka waa kaasa waxyaaba marka waxaa jiro lagu jahwareero xoogaa bacdinaas marka ay su-aalaan waxay tahay taas faatixadan markii nebiga uu yidhi laa taqra'uu ilaa bifaatixati alkitaab kadib ayaa la nasakhay faatixada laftirkeeda sida sheekh ilalbani sifada sifatu salaati nebiga uu ku sheegay mas'aladaas nasakh wax sheegay oo faatixada qiraa'adeeda la nasakhay wax sheegay oo sheekh ilalbani aan ahayn ma ogi anigwax nasakh sheegay masaladan intii ka hadashay wax nasakh sheegay ma leh sheekh ilalbani isaga marka axaadiidtiibuu fiiriyey wuxuu ku ijtihaaday ilaa bifaatixati alkitaabi in la nasakhay maxaa lagu nasakhay marka xadiid wuxuu sheegay marka dadku waxay ka hareen inay akhriyaan fii ma jahra bihi alimaam wixiiba imaamka uu la jahro dhexdiisa inay akhriyaan imaamka gadaashiisa waa ka hareen hadalkaasna marka wuxuu leeyahay waa min kalaami abi hurayra saasuu ka dhigayaa sheekh ilalbani laakiin abu daawuud iyo tirmidi iyo bukhaari iyo a'immada cilalka abu xaatim abu zurca waxay leeyihiin ziyaadadaas damboo dadku waa iska dhaafeen inay faatixada akhriyaan fiima jahra inay wax akhriyaan fiima jahra bihi alimaam waxaa yidhi waa zuhri laa min kalaami abi hurayra ma ahan abuu hurayra sidaa ma dhihin waxaana ku tusaya abuu hurayra bacda nebiba wuxuu fadwoo jiray in la akhriyo faatixadan iqra'haa fii nafsika yaa farisiyu saasuu dhihi jiray wargada nafta adiga akhrisa faatixaduu dhihi jiray marka inuu xadiidkaas wariyey haddana dadkii iqra'haa uu amro qiraa'o la nasakhayna uu wariye wax mumkin ah ma ahan abuu daawuudkan waa kusoo marnay duruqda xadiidkaas aad abuu daawuuda u tatabucay xadiidkaas marka naskhina ma tusaayo sidiisana waa mudraj khatiibulbaqdaadina kitaabkiisa wuxuu ku sheegay alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli kitaabka uu mudrajka uga hadlou ku sheegay wuxuuna tilmaamay oo aad u tilmaamay in intaas dambe ay tahay min kalaami zuhri zuhrina waa taabici xujo maaha waagarkiisa zuhri waa taabici marka saa darteed nasakhaas marka sifatu salaadka ku yaallo saxiix ma aha wax la nasakhayna ma jiraan hadalkaas waxaa yidhina abuu hurayre maahane waa zuhri taabicigaas a'immadii salafkii xadiidkii cilalka saasay dhaheen marka masaa-ishu marka xadiid kelmad mudraj miya mase mudraj ma ahanna markay meel ciriiri badan gasho a'immadii cilalkao xadiidka laga soo gaaray in looga dambeeyo oo bukhaari iyo abuu zurca iyo abuu xaatim iyo daara qudni iyo khatiibulbaqdaadi iyo yacni a'immadaas dhan markaa ma isku waafaqayaan wax yacni iyadu markaas iskuma waafaqayaan shay khilaafsan sawaabka ayb marka meeshaan marka xadiidkaas isagu waxba ma tusaayo faatixada marka saasay mustahnaad u tahay iyada wixii faatixada ka soo haran laakiin waa la aamusa xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa salaada inaynan u ansixaynin qofkan faatixadii akhrinin halkaana ibnu xajar isagana marka sharxa waa ka akrinaysa qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii saciid bnu abi saciid can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama dakhala almasjida fadakhala rajulu nin ayaa soo galay fasallaa waa tukaday fasallama cala اnabiy sal l salam nebiga ayuu salaamay faradda salaantii wuu ka radiyey wa qaala irjic laabo fasalli fainaka lam tusalli tuko ma aadan tukanina farajaca yusallii waa laabtay isagoo tukanaya kamaa sallaa sidii uu markii hore u tukaday uma jaaa waa yimid fasallama cala nabiy sal l salam nebiguu salaamay faqaala irjic fasalli fainaka lam tusalli alaaan saddex jeer buu yidhi faqaala waladii bacataka bilxaqi baan allihii xaq kugu soo saaraan ku dhaaranayaaye aan ku dhaartaye maa uxsinu hayrahu kan waxaan ahayn ma hagaajin kari ma aqaana kan wax ka wanaag badan facallimnii ibar faqaala waxau yidhi idaa qumta ila salaati salaadda haddaa isu taagtid fakabir allahu akbar dheh uma aqra' aqri maa tayasara macaka wixii kuu fududaado min alqur'aani ah waa faatixada markacaas riwaayadka tii hadda caddaynaysa xadiidkaadi uma arkac rukuuc xataa tatma'ina raakican ilaa aad ka xasisho adoo rukuucsan uma arfac kor noqo xataa tactadila qaa'iman ilaa aad ka xasisho ood ka silnaato qaa'iman xaal aad tahay mid taagan uma asjud xataa tatma'ina saajidan uma arfac xataa tatma'ina jaalisan wafcal daalika sidaadaas yeel fii salaatika kullihaa xadiid ilmusii salaatahu xadiidtan oo dhan marka waxay tilmaamayaan qiraa'ada lagama maarmaan inay tahay salaadda dhexdeeda saddex madhab baana ku jirto saan sheegnay madhab xanafiye oo dhahaayo qofka ma'muumkaa maba akrinaayo wax dhanba duur casir waxay doontaa aat waa iska taagan yihiin imaamkaa wax walba qaatay ay leeyihiin taasna marka xadiidkeedu waa daciif qowlka labaad waxaa weeyaan qowl maalik iyo imaam axmed iyo ay ku tageen oo dhahaayo salaadda jahriyada ahna imaamku markuu la jahraayo oo aa maqlaysidna waa dhegaysane haddii ay tahay sirriyana waad akhrinaysa jahriyada laftirkeeda haddaadan imaamka codkiisa maqlayni waa akhrinay bay leeyihin imaamu shaafici iyo imaamu albukhaari iyo katiir min culamaa alxadiid iyaguna waxay ku tageen salaadda noocay doonta ha ahaato in faatixada la akhriyaa waa rukni mar walba iyagaas marka waxay isku sii khilaafeen haddii rukuucda lagu soo gaaro see la yeela badankood waxay yidhaahdeen waa imaamka taas waa qaadaya sidaasay dheen marka saddexdaas madhab ayaa ku jirto ixtiyaadka iyo nusuusta farabadnaanteeda marka la fiiriyana faatixada in la akhriyo yaa xoog badan sawaabkan u dhow wallaahu aclam sal alla w salam calaa nabiyina muxamed wala ali